أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landuus maanta idiin haysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah maamul goboleedka gaalaraac ee puntland ayaa ku eedeeyey murtid garguurta inuu abaabulayo duulaan ka dhana maamulkaas dagaal culus oo udhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelad hoose lacagta shili soomaaliga ayaa isticmaalkeeda laga diiday magaalada muqdisho iyadoona arrintaasi ay si weyn u saamaysay bulshada ku dhaqan gobolka banaadir shacabka ku dhaqan xaafada ka tirsan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulbab ay ku haysa kooxda ardada soomaaliya munaasabashii adweyn lagu guddoonsiinaya ardaykii qalin jibisay roodada almakaarim ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wila saamiga ee galgaduud guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano kala dhaca koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya waa duhurnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan maamul goboleedka gaalaraac ee puntland ayaa ku eedeeyey murtid garguurta inuu abaabulayo duulaan ka dhana maamulkaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed maamulka gaalaraaca puntland ayaa kooxda riddada soomaaliya ee horjoogaha u yahay murtid garguurta ku eedeeyey inay wadaan abaabul dagaal oo ka dhan ah maamulka uu hogaamiyaha ka yahay murtad saciid cabdulaahi daniye wasiirka arrimaha gudaha puntland murtad cabdi xirse cali qarjaba ayaa sheegay in kooxda filla soomaaliya ay ku mashquulsan tahay dibadaabeynta maamulkooda islamarkaana ay ka howlan tahay abaabulo siyaasadeed iyo kuwo amni oo ka dhan ah puntland waxa uu xusay inay ka tashanayaan kooxda riddada ee federaalka soomaaliya oo uu sheegay inay hagardaamo xoogan ku hayso maamulkooda islamarkaana ay maleeshiyaa daacad u ah maamulka muqdisho ay ka samaysteen gudaha deegaanada puntland innaga puntland waa la socotaa xaaladda guud ee soomaaliya meelaha ay marayso meelaha xaaladda soomaaliya ay marayso awalna waxa weeye horey baynu uga diyaarsanayn awalna dhulkeenna innagaa difaaci jirnay haddana waxaan rabnaa dowladda federaalka inay waxayna tadha iska daayeen iyadii baa waxyeelo noqotay dagaal baynu gallay hal sano iyo beri aan ku jirnay inayna lugooyaan oo innagana maaragtay isbaarooyin noo dhigaan oo maxaan kuu sheegaa ciidamo kale nagu beeraa maahe waxay ay ka geysteen arrintaa ma jirto marka meel aan waxba kaaga soo socon oo wax ku tarayn annagu waxaanu rabnaa inaynu inagu isku tashanno oo sharkeeda aanu difaac ka galno hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq xoogan laga dareemay gudaha qaybo ka mid ah deegaanada puntland islamarkaana maleeshiyada la sheegay inay ka amar qaataan maamulka gurguurta maalinnimadii shalay lagu arkay deegaano hoosta magaalada boosaaso jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan dagaal culusoo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow iyadoona halkaasi uu ka dhacay dagaal laisku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan lacagta shili soomaaliga ayaa isticmaalkeeda laga diiday magaalada muqdisho iyadoona arrintaasi ay si weyn u saamaysay shacabka ku dhaqan gobolka banaadir faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxmed ganacsatada magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa si rasmi ah u joojiyey qabashada lacagta shilinka soomaaliga taasi oo ay cabasho xooggan ka muujiyeen shacabka ku dhaqan gobolka banaadir shalay ayay mar qura shacabku ku waabariisteen diidmada lacagta shilinka soomaaliga go'aankan ayaa si deg deg ah uga dhaqangalay suuqyada waaweyn ee ku yaala caasimadda waxaa sidoo kale shilinka soomaaliga iska diiday wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida b lka mootobajaajta iyo goobaha kale ee ganacsiga maqaayadaha iyo baararka laga cunteeyo ee magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ka mid a goobaha laga diiday qabashada shilinka soomaaliga taasi oo caqabad weyn ku noqotay shacabka soomaaliyeed diidmada xooggan ee shilinka soomaaliga ayaa loo sababeeyey in lacagtu noqotay mid duugowday waxaa la arkayey qaar ka mid a harqaanlayaasha oo sida dharka oo kale u tolaya lacagta go'go'day ee shilinka soomaaliga dadka gaadiidka raacaya kuwa ka cuntaynaya baararka kuwa u dukaamaysa tagaya xarumaha ganacsiga iyo kuwa kale ayaa sheegay in si isku mid ah loo weydiinayay inay wataan lacagaha danabaysan ee doolarka haddii uu qofku dhaho waxaan haystaa shilinka soomaaligana dib loo celinayey marka laga soo tago in tallaabadan ay caqabad ku noqotay shacabka soomaaliyeed waxaa dhanka kale ku hantibeelay ganacsato ilowaraadyo ayaa sheegay in dadka uu go'aankan saameeyey ay ka mid yihiin sariiflayaasha ka howlgala muqdisho qaarkood oo habeen hore la jiiftay faa'iidada boqolaal milyan oo shilinka soomaaliga ah ayaa shalay ku soo toosay iyaga oo jeeb maran tallaabada ay ganacsatada muqdisho ku joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga gaar ahaan tan kunka shilin oo laga isticmaalayay qeybo badan oo dalka ka mid ah waxaa si isku mid ah cabasho uga muujiyey qeybaha kala duwan ee bulshada caasimadda waa kuwan bulshada muqdisho oo ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay diidmada ah isticmaalka lacagta shilinka arrintaas waa arrin laleeyahay way noqotay anagoo arday oo jaamacadeed ah anaga sida badan waxaa waa caasiyaas ka raacnaa caasiyadii saakay waxay taagan yihiinba ee kaash ma rabno meeshii oo toddoba kun sideed kun aan baabuur ku raaxi jirno waxay taagan yihiin labaatan shish tuur dhibic labaatan tuur dhibic afar tuur marka aniga kaashkeena waa iska soo noqsanay jaabkaa iskaga wadanaa waa xaaladdaasaan haysata ha lacagta way soo noqotay baabuurkuu diiday xasiga meeshii aa lacagta tuuraysay waxaa e v c a tuur lagu dhahaa sababtaasaa dhibaatadaasaa jirto khasab waay anaga danaan leenahay mugtahay waxaa waa daa may dhahd waxaa waa lugoy mugtahay waa nugu dhacda waa inaan iska qaadanayna qani waa iska raacayna maxaa samaynaa maad tirada meelaan wax kaga iibsada allaah laba doolaroo hadda dhiisiiya oo mootaan ku soo qaaday waxbaa raba inaan ku iibsado anumaba ogeenba waxbaa raba inaan kusoo iibsado waxaa la lacagtaada shaqaymayso waa waa wataa shaqaymayso laba dooran ku qaaday mooto weeye haddana ma shaqaynayso waa adigu lixdan kun weeye waa iga diida haa dukaanba wax ka rada inaa ku gadadan waa iga diiday anigu maanta magaalada jira soomaaliga aad looga diidan oo arag saaka hadda shacabku waxay waxay isku maraanay waay isku dhaafaan dadkiina guryaha ku xayiran qaarkood laga yaabaa waxaa arkaya maqaayad yar galay oo laleeyahay haddana shilan soomaali aad wad raashinkayga cunin doorarana wada kuwa caqabadtaas caqabad oo gooni oo hadda waddanka maalmahan kusoo kororto waa horta waa sax waa la soconaa maadaama dhallinyarada soomaaliyeed oo xamara ku noolaannahay lacagta horta way burburtay lacagta sidii waaga hore ay u qurux badnaan jirto o cusbanaan jirta hadda ma aha lacagay way burburtay kun jaaxan iyo ay lacagtay noqotay saakin waa de waa arkaayo in dhibac hal tuur iyo lisdhaha iyadana waa arkaya iyadana taasna waa aad mu qurux badneen annaga badanaa waxaan ku shaqaynaa waa doolarba ganacsada yarkaa badanaa looga shaqeeyaa shilin soomaaliga sida khudaarta oo kale iyo miisaska noocaas oo kale khudaarta badanaa lacagta shilin soomaaliga looga shaqeeyaa haddii maamadii iyo carruurta ay lacagta kaashka ay u dhiibata ay waxa ku soo gedi karin ayadan dhibkeeday leedahay anaga marka hore horta shilinka soomaaliga dhibku ma aana qabin shidaalyadaa naga qaadanaysa iyo naagaha maqaayooyinka aan waxa iskaga cunayn shidaalkan oo ku dhiibanayn hadda haddiiba naagihii shidaalka ee diideen oone naagihii shaha gadaaya ee diideen rafaad badan baa ku qabnaa lacagtii burbur badanay naqatay jeejeexay naqatay ummaddii anaga b eliya nahay waa qaadnaa markaan qaadno waana laga diidaa dadka e b c ku tuuraan waxay ku leeyihiin iga beddel kunkan waa jeexan yahay marka silac baa ku qabnaa war maanta alaab liga soo diiday lacagta kaashka dhinacan baar waxaan ka imaaday lacagta kaashka dhan waa laga diiday laakiin sitimo wataa toban sitimo wataa le waa sheekada shidaalkaa noola keenay lacagta kaashkay diidan yihiin magaalada muqdisho waxay ka mid tahay goobaha ay ku dambaysay isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga go'aanka diidmada lacagta ayaa sidoo kale shalay ka dhaqangalay degmada jowhar lacagta shilinka soomaaliga ayaana hadda ka shaqayn inta badan dalka laga soo bilaabo dadka ku dhaqan deegaanada puntland ilaa beledweyne ayaa horey uga guuray isticmaalkeeda waxayna tani si weyn u saamayn doontaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka nugul oo si weyn u isticmaali jiray jasaaka allaahu khayran walaalka cabdikhani bulshada ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada muqdisho iyo cabashe ka muujiyey dhulboob ay ku haysa kooxda rajada soomaaliya walaalkeen sueeb cabdulahi warbixintaasi inoo eegayaa cabashadan ayaa ka soo yeertay bulshada ku dhaqan halka loo yaqaano haanta dheer oo ka tirsan degmada daynile ee magaalada muqdisho dadkan ayaana sheegay in lagu soo weeraray guryahooda waxayna dhulka ay degan yihiin loo adeegsanayaa saraakiil ka tirsan ciidanka booliska riddada kuwaas oo dadka uu awood sheeganaya muwaadiniintaana ma mudna in sagaal saacoo habeennimo ciidan u soo daataan inay u dhaqmaan qaab aan sharciga waafaqsanayn naxdingelin cabsigelin handadaad xabbad kuwaas mas-uuliyad aysan ka muuqan sidaas darteed waxaan ka cabanaynaa weerar qaawan oo nala ku soo qaaday xalay sagaal saac argagaxna geliyey gurya nala ka dhushay dad nala ka dhaawacay annagoon filanaynin haysanna dhul sharciya oo noola oosta leh oo intii oo u baahnay u dhan yihiinoo waxba aysan ka maqnay oo wax ka maqno aysan jirin macallin mahadi oo og dhulkaanu inuu yahay sharci yahay noola oosta leeyahay ayaa soo amray ciidankana soo weeraray dukumiintiyaashaas aad arkaysaan oo wax walba u dhan yihiin ayaa nala siiyey halkii aan ka sugaynay inaannu wixii aan soo marnay ka nasanno waxaannu la kulannay in sagaal saac oo habeennimo ciidanna soo weeraro waxaan isleeyahay ma mudnidin in qaabkaas ciidan idiin soo weeraro laydin argagaxiyo ilmaha iyo carruuraha xabado lagu dul furo arrinta noocaasa ayaan ka cabanaynaa nin la ordaa waraaq sagaal saaco habeennimo noola yimid biikaycam wata baasuuka wata cabdibilayaal sideed cabdibilo wata warannaku ma ahin etoobiyaan ma ahin meeshaan weligeedaan deganayn intaasaan ku noolayn waxaan ka deganayn dhul dowladeed waana loo sharciyeeyey sharcigii markaan ku seexannay innan shaatigii dowladda wata inuu inta yimaado yidhi aniga wax iga quseeya male waraaqaha aad wadiin xalay sagaal saac albaabka la ii soo garaacay waxaa la yidhi guriga melihida ka soo bax imana qabato mana qaado doono munaasabad shahaadooyin lagu gadoonsiinaya ardayga qalin jibisay roodada almakaarim ayaa ka dhacday degmada galahareeri ee wilaa saamiga ee galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan maxmed إلى القرآن يا صحبي فذلك أعظم الكتب إلى القرآن يا صحبي فذلك أعظم الكتب waxay ahayd xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taas oo lagu maamuusayay dufcaddii ugu horraysay ee ka qalinjibisay rowdada almakaarim litarbiyati al atfaal wa icidaadi al ajyaal rowdadan oo ah goob tacliimeed oo lagu barbaariyo ubadka yaryar ayaa diiradda saarta baridda farta akhriska iyo qaar ka mid ah mutuunta cilmiga iyadoo sidoo kale xoogga la saarayo tarbiyada akhlaaqda wanaagsan iyo dhisidda caqiido suuban ardayda ka qalinjabisay rowdada ayaa gaaraya afartan iyo kuwa arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo soo bandhigay horumar muuqda intii ay ku jireen waxbarashada xafladda lagu maamuusaya ardayda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimaa'uddiin nuqabo macallimiin iyo waalidiinta ardayda kuwaas oo si weyn u muujiyey farxaddooda iyo taageeradooda ku aadan guusha ubadka ugu horreyn waxaa munaasabadda laga jeediyey warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysay howlaha iyo horumarrada ay gaartay rowdada taasoo iftiimisay dadaallada lagu bixinayo tarbiyada jiilka soo koraya madarasadan waxaa la furay taariikhda islaamku markay ahayd bisha koowaad saddexdeed kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri ujeedooyinka loo furay madarasadan waxaa ka mid a kow in carruurta lagu barbaariyo caqiidada islaamiga labo in la soo saaro awoodda ku qarsoon carruurta yaryar saddex in la tusiyo bulshada carruurta yaryar in wax la bari karo afar in la muujiyo awoodda haweenka in ay waxbari karaan ubadka waxbarashadana ay ku leeyihiin door sarreeya madarasadan carruurta dhigata waxa ay da'doodu tahay afar jir ilaa siddeed jir madarasadan waxaa barayaal ka ah gabdho ka kooban maamul iyo mucallimiin intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay ayaa soo bandhigay barnaamijyo kala duwan oo isugu jiray aqoon iyo tarbiyo kuwaas oo si weyn u soo jiitay indhaha iyo dhagaha ka soo qaybgalayaasha munaasabadda أيها الأخيار الأفاضل الأعلام الأماجد نرحبكم بحفلة اختتامية بمرحلة زمنية وتربية شرعية بمدرسة مثالية أخلاقية ذهبية أخذت دورها من حياة الأطفال وتربية الغلمان روضة المكارم لتربية الأطفال رفعت أعلامها وبذلت أجوادها لتعليم الأولاد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر في شهر ربيع الأول عام الفيل وولد بمكة المكرمة من أول من آمن به من الصبيان أول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب يرانتين برتا يرانتين كعا tugtaa iyo seefta yaraantiin bartaa hilibka yahuuda seeftaada garsii muslim kasta dulman adoo ku sugaa u fiirsoo dhashaan dintii xifdiyay rabbawka wadaadhig dhashii jannada u fiirsoo dhashaan dintii xifdiyay rabbawka wadaadhig dhashii jannada
sidoo kale waxaa halkaasi ka jeediyey kelimado kala duwan naqiib cabdinuur oo ka mid ah nuqbada wilaayada galgaduuda iyo sidoo kale waalidiinta ardayda kuwaasoo bogaadiyey kaalinta muhiimka ah ee rowdadu ka qaadatay korinta iyo barbaarinta ubadka
waxaan ogaanaa marka in ilmaha yaryarka ay ku sii macaan badan tahay in wax la baro maxaa yeele dariiqa saxda ah ay qaadeen waxa kale ma fahamsano wax kama oga wixii loo sheego waa kalaamullahi rabbialcaalamiin iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaday qabteen waana ku barbaareen macallimiinta ku dadaashay oona tustay waxqabadkooda waxaan leenahay sidaqo jaariya waxaad waxaad qabatay allah idinkaga dhigo macallimiintii macallimiin soo saarta allah idinka dhigo walaalayaal khayrka meeshan ka dhacaa waa runtii nin maqana looga sheekayna mahane nin jooga war ma rabiyo allahaanu mahadnaqaynaa waan u mahad celinaynaa waana ku qanacsannahay ilaahay idinkiisa haddii wax noo dambeeyaanna waa keenaynaa haddayna noo dambayna waxa joogan ku sii dadaalaynaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xeriyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo jeediyey kelimad dardaaran ahaa islaamka cinaayada iyo dadaalka uu siiyey dadka yaryar oo maaragtay oo naashi'iinta ah in maaragtay ihtimaam gaar ah islaamka inuu siiyey islaamka marka ee nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo siiradiisa iyo dhaqankiisa se markaas ay ugu badan tahay carruurta oo lagu dadaalo cunug yar ayuu la hadlayaa nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay sami illaaha wakul mima yaliik nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlayaa wiil yar markaasuu wuxuu leeyahay yaa qulaamu innii ucallimuka kalimaatin ixfad illaaha yaxfadak antaasi tawjiihaad ah oo carruurtaasi la siinaayo waxay noqdeen markii dambe in caalamka dadku wax ka bedelo dhanka akhlaaqda dhanka cadaaladda dhanka difaaca ummadda la difaaco insha allahu tacaala waxaan u dardaarmaynaa maksabka dacwada degmooyinka dhammaantood iyo tuulooyinka gabdhaha joogo in sidan oo kale loo abuuro goob dadka wax ku baraan loo nadaamiyo ee insha allahu tacaala waa u dardaarmaynaa rawdada almakaarim litarbiyat alatfaal wa icdaadi alajyaal waa goob waxbarasho oo iftiin u noqotay bulshada kuna tallaabsatay dadaal muuqda oo lagu dhisayo jiil leh aqoon akhlaaq iyo caqiido sugan waxay door muuqda ka qaadatay barbaarinta ubadka yaryar iyagoo isugu daraya cilmi iyo tarbiyo suuban horumarka iyo rawdada gaartay maanta waxa uu muujinayaa dadaalka maamulka macallimiinta iyo waalidiinta kuwaasoo si wadajir ah uga shaqeeyey kobcinta ubadka iyadoo la rajaynayo inay sii ahaato meel lagu barbaariyo jiil waxtar u leh diintooda iyo ummadda muslimiinta
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano kala dhaca koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya aynu koormarna dhanka walaasamiga ee jubbada dhexe iyo walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ayaa biyo gaarsiiyey deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoo laga jawaabayo in loo gurmado dadkaasi ayay guddiga gurmadka abaaraha u qaabilsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay tiri buuyadaha gaarsiiyeen deegaanada miyiga ah oo ay xilligaasi biilaan aad u xoogan ka jirtay islamarkaana ay ku dhibaataysnaayeen dadka iyo xoolaha ku nool deegaanadaasi oo ka fogaa dhulka biyaha amaba webiga dadkii biyaha la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga landalus kuwaas oo guddiga ugu mahad celiyey biyaha la soo gaarsiiyey magacay aamina maxamuud cabdiqaadir aawgaaw aliraa maasha allah intii biyahana siisa magacooda madaxooda kor allah ka dhigo kitalaa degannahay deegaankan waay xoolaha naga baahan dadkaa naga baah walaayada biyahana siisa gacanteeda kor allah ka dhigo cadaawada allah ka qabto gaalada allah naga qabto maasha allah waa khayraasanaha biyaha noola siiya alxamdulilah alshukrilah way mahadsiiyeen meesha itil oo abaaraha ka dhaceen waa ku mahadsiiyeen biyi bay noo keeneen waa dhibka waa naaga soo gaareen ayagana wax dhow ilaahay ma tuso haa waa laaga dherka alxamdulilah ilaahay maas rabaa haddana waa noo keeneen waa ku mahadsantiin laag biya noola keenay daraatan waa noola keenay waa mahadsantaa ee biya inoo keenay wadaadaha kor allah ka dhigo meehan waxaa leeraha tuuna iftil waa ooneen waa inoo soo gargaareen kor allah ka dhigo maxamed xuseen alirhaan biya la caboohay walaalas noo keenay walaalaha noo keenay islaami beesha boqolgeel walaala islaamka biyiinoo war biyiinoo deeqdi ilaaha mahadle oo joog tirida boqolgeel biyaha la dhammanay mareedan oo soo deeqday biyo fiican kulli dadka kulli waa wada gaartay intii tuulada joogta nabadoonnada deegaanka ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus iyagoo ka sheekeeyey abaarta ka jirta deegaanadaasi iyo waxqabadka mujaahidiinta ma ahan mark maanta koowo waan u mahad celinaynaa annagoo meesha ku baaba'san biyo la'aan ay ka jirta oo maanta aad aad annagoo dhib qabna la keenay biyihii maantana alxamdulilaah ilaahi subxana watacaala ayaa ku mahadsan waana soo dhowaynaynaa dadka maanta ka soo qayb galay oo arrintan noo keenay waan u mahad celinaa idin insha allah anoo ah nabadoonka beeshir reer bimeel jubbada dhexe waxaa joognaa meel ee walaayada jubbada dhexe ka tirsan la yidhaaho itili waxay ku aadan tahay magaalada jilib waxay ku aadan tahay birka humbuy ku aadkeeda birka baddo marka ilaahay fadligiisa waxaa nolo keenay bii dhaamiin ayaa la soo gaarsiiyey dadkii oo baaba'san geeli oo wada fadhiista oo wada ruuqoday biyi aad dooni kareen loodii way kasii daran tahay ira habashiigu mar horas ahaayey alxamdulilah hadda maanta gurmadka abaaraha ee xarakatul shabaab almujaahidiin ayaa maanta bii noo keentay markii ugu horreysana ma aha suldaan shuceeb waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ku sugneed halkii mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha ay gaarsiiyeen booyadaha biyaha ah oo ay ka faa'iidaysteen dadka iyo dunyada biyahaanna hadda insha allahu tacaala maamulka islaamka nougu gargaaray waxaan leenahay ilaah raxmaanka ha u gargaaro cadowga allaha jibiyo islaamkana allaha quweeyo waxaan leenahay maamulkeennu saacad saacad inuu xaaladdeenna ula socdo ummaddan cid kale u maqan ma lahaan ogaada xaaladdaanoo kale markay dhacdana ilaahay raxmaanka ha ku mahadsan maamulkii naga qabtay waxaan leenahay kor allaha ka dhiga ummaddaan noogu deeqday biyahan iyo wanaaggan iyo khayrkan iyo tawxiidkan iyo alla kacabsigan alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waxaan leenahay ilaahay raxmaanka isha cadowga allaha ka duwo korna allaha ka dhigo
biyodhaaminta waxaa sidoo kale barbar soconaya raashin qaybin kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay iyagana si dardar leh kaga socday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe jasaaka allahu khayran walaalka cuhmaan iminkana eegna dhanka gobolka bari iyo walaalkeena saadaq muumin gurmadkan oo ah mid lacag ah waxa uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeenna oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka bari ee waqooyiga dalka soomaaliya deegaanadan gurmadka la gaarsiiyey waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan buuraha goolis oo hoos tagta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qaar ka mid ah qoysaska gurmadka lacagta ah la gaarsiiyey ee ku dhaqan gobolka bari ee waqooyiga dalka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in gurmadkani uu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen magacaygosudan axmed cabdi maxamed yuusuf alaya hadda waxaan jooga halkaan kaala hadlaya saxri waxaa la siiye konton dolar oo lacag baahidaan u qabay dee taa halka ay keentay soo doontay wuu ku soo doontay wey abaaraha dhacay jilaallaa dhacay rabab badan baa dhacay ilaahay baa wax yar iyo waxa badan labadaba isagaa bixiya isagaan uga xamdinaqeenaa kale oo wax kale oo badan oo ama raxmad ha noqoto ka rajaynaynaa sidaa iyo khayr baan idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahad maxamuud jaamac baa la dhahaa waxaan joogaa buuraha golis waa la siiyey konton doolar oo lacaga baahida dee waxa weeye iska dareemi kartaa dadku abaaraha lasoo maray xoolnaqaduu ahaa oo dad baadiye reer baadiye ah buu ahaa baahi waa loo qabay lacagtaa waana helay konton doolar mujaahadiinta oo lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay khayr siiyo gaalada iyo murtadiintan maxaa ku abaaraysaa waxaan ku abaaraynaa in ilaahay guleeyo ilaahayna ka qabto jaa maxamed xasan jaacabalidaa xaggee joogtaa ayaan joogaa maantaan nimi insha allahu konton doolar konton doolar oo lacag ah baahi ceenka ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa
amiin
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli sii wada dadaalada gurmadka ballaaran lagu gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeenna ay ku kala dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya jasaaka allahu khayran walaalka saadaq guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus oo aynoo suurtageli oo aan uga mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak